bismillahi raxmaan raxiim idaacadda qaranka raadiyo muqdisho waa mahadsanti waan idin salaamayaa runtii waxaan xoojinayaa baaqyada kala duwan ee mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee uu madaxweynuhu uga horeeyo iyo dhammaan baaqyada sidaas oo kale horay ee ay u kala jeediyeen guddoomiyaha baarlamanka iyo guddoomiyaha maartay ee aqalka sare ama yacni labada goleba iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha marka laga yimaado waxgaradka soomaaliyeed culimaaw diinka dhammaan guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa dadka runtii soomaaliyeed ee iyaga aad yani uga damqanayo dagaalada sokeeye ee walaalaha dadka aan maaragtay ishurin ee ku dhex maraya ee gobolada maaragtay sool iyo maaragtay iyo sanaag ee hadda kan ugu xooga badan ee hadda uu ka socdo maaragtay aan u arkayno dagaalkaasi inuu yahay mid dadka soomaaliyeed maaragtay meel kastoo ay joogaan runtii saameyn ku leh maaragtay dhibaatada ka timaadane geeska iyo gobolkaba yani loo arki karo sida xaaladda marka ay qiimeeyaan yani dadka sida durugsan dagaaladan meesha hadda ka socda iyo hadafka ka dambeeyay ujeedooyinka ee dagaaladaas ay u dhacayaan aan ka tusaale qaadano taasoo runtii dadka soomaaliyeed ee walaalaha ilbahooda maartay iyo jirkooda isku yaalla marka inay arrintaa aad uga waantoobaan caqli dheerna maartay inay wax ku eegaan si loo badbaadiyo maartay guud ahaan jiritaanka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayadoo ay magacyada ee maanta ee la kala qaatay aan ka weyn tahay yani runtii jiritaanka ahaan ummadda soomaaliyeed oo iyadu dalkan geeska gees ee ayaga runtii cadow badan ay leeyihiin ee duulaan ku ahsadeed maartay u baahan in lagu fikeriyo mid aqooneed waa tahay xildhibaan dalxa way soo laalaabtaan dagaaladan ka dhaca deegaanadaas una dhexeeya puntland iyo somalilan marka maxay tahay sababta markasta soo celcelisaan
aad iyo muqdisho waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah dadka soomaaliyeed badi isweydiin eeba qaarkooda iskaga haystaan ama laba reer oo iyaga siyaabo kale isku maagaya ama soodimo ama daaqsimo sidii caadiyan ee badi soomaalida dagaaladooda lagu maartay ee qiimeyn jiray runtii dagaalkani waa mid dagaal maartay nooca uu yahay ee xambaarsan wejiyo aad maaragtay runtii u qaabdaran oo ka dahsoon bari dadka soomaaliyeed oo aanan iyaga runtii aan aada uga baaraan degin markaad eegtid dagaalkani wuxuu salka ku hayaa dagaal la xiriira maaragtay khayraadka maaragtay dalka soomaaliyeed oo la doonayo in mar kale ee iyada soomaaliya ay ku dirirto dhexdeeda oo iyadu maaragtay ee aanan ka faa'iidaysanin ee ay isku mashquusho iskuna baaba'do oo uu yahay dagaal cadow soomaaliyeed ee noocyo kala duwan isugu jira oo gadaal ay ka riixayaan waayo labada gobol ee hadda taargetka ah ee sool iyo sanaan mid weliba wuxuu hodan ku yahay maaragtay khayraad dabiici ah oo runtii dadka aan dadka soomaaliyeed sidaa iyaga aanan war u haynin oo badi ee laakiinse in maaragtay runtii uu hoos arrimahaasi markii ayaga ay u eegeen ama ay u baareen laga yaabo inay taa ay ka dharagsan yihiin waayo gobolka sool maanta waxaa isaga lagu tiriyaa inuu yahay gobol ee ay ku badan tahay saliidda ama batroolka noocyadiisa kala duwan oo gas oilka oo iyada ee maanta la xaqiijiyey halka maaragtay sanaagna ay macaadin fara badan ee iyadana ay hodan ku tahay oo aan dahabka xataa ka marnayn waxa ummaddaasi ilaahay maaragtay ee noo siiyey ee hibada ee khayraadka intaa iyo in kasii badan goboladaasi ee hadda ee ay ku jiraan ayaa cadowga soomaaliyeed ee isku midka ah ama ha jooga kan ee maanta ee somalilan jooga ama ha kan puntland jooga ama kan galmudug jooga ama kan maaragtay jubbaland jooga ama kan maaragtay runtii jooga hirshabeelle ama kan banaadir jooga ama kan koonfur galbeed jooga oo aanan u kala soconeen ee magacaha soomaali ee ayaga ay u siman yihiin hadimooyin iyaga ay maleegayaan iyo dhibaatooyin ee dadka soomaaliyeed ee ilaahay dabiici ah ayaa ummadani inaysan ka faa'iidaysanin ayaa waxay u tahay qeyb ee iyadana Waa taa.
maanta somalilan iyo puntland inay iyagana ay- waa garta xildhibaane ay ka faa'iidaysan waayaan ee salka ugu haya dagaalka loona abuuraya ayagoo ay maay- maalgelinayaan shirkado ayagoo dowlado hubka isugu dhibayo oo xarbigaas laga Wa- waa garta xildhibaane ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan ku weydiiyo adigoo mahadsan xarbi aan lagu kala adkaanayn maxay yidhahdeen Waa tahay.
cruise missileska ee ayaga laysku garaacayo haddaad fiirisid ma aha mid maanta la dhihi karo dowlad soomaaliyeed ee hadda iyada cunaqabateen saaran iskaba daaye yacni maamul goboleed iyo maaragtay iyo maamulo aanan maanta ee adduunka aanan ka jirin ixtiraaf markaad fiirisid waa garta xildhibaane ayaga ay nasiib u heli karaan inay ay gacanta ku ku dhigaan laakiinse ay tahay waa tahay cadow isu dhiib waayo labada dhinac Ya.
waa garta xildhibaane marka ugu dambeyn adigoo soo koobaya ee waxaa hadda ku baaqday in dagaalka si deg dega loo joojiyo ee madaxda kale ee qarankana horey waxay ayaguna ugu baaqeen ee in si deg dega dagaalka loo joojiyo marka sidee isleedahay ama qaabkee ugu habboon oo adigoo mataqaanaa u jeedinaya madaxda dowlad goboleedyada ee puntland iyo somalilanba ee qaabka ugu habboon a isleedahay hadda waa loo jooji karaa
Ah, runtii adduunyada wax ilaahay bani aadan ugu deeqo oo xayawaanka uu kaga duwan yahay waa caqliga haddaanan caqliga laga shaqaynsiin waxba lagama duwanaanayo xayawaanka intiisa kale haddii dalkeenna iyo dadkeenna cadow u heshiiyey oo shalay aan dagaal sokeeyo oo aan annaga meenihiisa iyo waxaan u dirirayna aanan garinna aan isku baabi'inay haddii dagaal haddana nala geliyey oo wejiyo kale oo hataa markaad eegsid maanta ee kii anaga aan ku naaloonaynay ee jiritaankeenna ee islaamnimadeena saldhiga u ah ee diinta maartay ee aan rumaysannahay ee nebi moxamed aan maartay ummadiisa aan nahay oon ka dhaxalnay iyo qur-aanka eebe ee annaga tii xataa aan ku heshiin weynay oo dagaalkeenna uu taagan yahay ee lasoo abuuray maartay ee dad iyagu marka ee iyaga nabadii iyo jiritaankii ummadda soomaaliyeed sabab u noqda amuulad diineed in la yidhaahdo ayay isku haystaan ayadoo siyaabo kala duwan ee dalka loo kala jarjaray oo maamul goboleedyo mid waliba naanees loo bixiyey maanta aan dareemayno hadafkaasoo dhan wax loo samaynaya inay soomaaliya aysan marna noqonin iyadoo ah dal istaraatiijikale ku taalla meel adduunyada ee ay yar tahay dal sidaas oo kale haysata in annaga aan ku dirirno yacni sabab la-aan iyo wax meelo ay xambaarsan yihiin oo ay garan karaan dadka soomaaliyeed ama ay ku qancin karaan ragga siyaasiyiinta ee maamuladooda ee ayaga madaxda ka kala ah ama ee ha sheegtaano dowlado ama yaysan maartay ee sheeganin ama yacni guud ahaan ha loo fiiriyo qabaa'ilo ama ha sheegtaano yaysan sheeganin intaba waa wax arrin ee ayaga ay u dejiyeen qorsho dowlada shisheeye oo qaarkooda shirkada adeegsanaya qaar si toosa u maalgelinayo in dalkan aan marna ummadiisa aanan iyaga ku naaloonin nabad khayraadkeedana aanan manaafacasanin waa dagaalo ka dambeeya oona meel ay iyada ay ka marnaan doontana aanan jirin oo hadday maanta puntland iyo somaliland ee ayaga ee dhexdooda la dhex dhigay berina la filan karo jubbaland iyo south west ama inay dhex marto ama ay maaragtay la samayn karo in galmudug iyo maaragtay ay isku dhacaan puntland ama hirshabeelle iyo maaragtay ee isqabtaanba maaragtay ee ama banaadir xaggeeda soo aad iyo koonfur dhinaca weliba waxaad moodaa in hadda marxaladii looga gudbaayey dagaal diimeedka la gelayay ama soomaaliya loo diyaariyey inay gasho dagaalkii khayraadka lagu dirirayay ee shirkado iyo dowlado oo ayaga ujeedkooda u yahay inay ayaga ay dhaxlaan marka ummadani mid qaxa iyo mid jaba iyo mid dhinta iyo mid baaba'a iyo mid burburta maartay ee hantidiisa ay noqoto kadibna ay gumaysi shalay meeshii laga yimid meelkasi xun inay ayaga ay cagahooda hoostooda ay geliyaan dad ku fakaraya ayaa dagaaladani dabada ka wada Marka Aad u mahadsantahay xildhibaane.
shaqeeyo oo aan maaragtay ee dadka soomaaliyeed ay ka gudbaan waxyaabaha rakiiska ah ee had iyo jeer ama damaca iyo danaha dadka siyaasiyiinta ee hunguriga u muuqda keliya iyo kursiga inay ayaga ku baraarugaan inayan dalkan iyo dadkan aysan u horseedin halaag oo cadowga gacanta ay ugu celiyaan khayraadkiisana ay ugu hibeeyaan haddii kale heesihii waa beri waa inaad u kicisaan oo goormaad waxqarataa iyo kuwii dadka soomaaliyeed ugu baraarujin jiray inaad u saartaan ee culimmaduna ay hadasha ayaan